alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ila ywm اddiin addars asaabic waa darsigii toddobaad min sifati salaati الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam waxaynu ka bilaabaynaa salaat leyl qiraa'aadkii baynu ku dhex jirnay shantii salaadood iyo sunankoodii waa soo sheegnay qiraa'ada qaabka loo akrinaayo salaada lixaad waxa weeye salaatu leyl qaala shiikhu raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi sheekh albani raximah اllah wa kana salى اllahu عalayh waalih wasalam rubamaa jahara biاlqiraa'ati fiiha mararka qaarkood waxaa dhici jirtay rubamaa macnaha in badanna way dhici jirtay in yarna way dhici jirtay inuu la jahro qiraa'ada ayaa dhici jirtay wa rubamaa asara baaraka allah fiikum hadalka wa rubamaa asara inuu siraysto oo hoos u akhriyana waa dhici jirtay rawaahu nasaa'iyi bisanadin saxiix marka nabiga calayhi salatu salaam salaatuleylka labadaba waa ka sugnaatay inuu hoos u akriyo iyo inuu kor u akriyo labadaba wayaqsuru alqiraa'ata qiraa'ada wuu gaabin jiray fiihaa qiraa'ada inuu gaabiyo ayaa dhici jirtay taaratan mararka qaarkood wa yudiiluhaa ta axyaanan mararna waa dheerin jiray wa yubaaliqu fii iqaalatihaa axyaanan ukhra mararka qaarkoodna aad buu u dheerayn jiray xataa qaala ilaa uu ka yidhi cabdullaahi bni mascuud saxaabiyu ljaliil radia allahu canhu ilaa uu ka yidhi sallaytu maca nabiy sala alla alay slm nabigaan la tukaday falam yazal nebigii kama zuulin qaa'iman inuu taagan yahay xataa hamamtu ilaa aan ku hamiyey oo aan ku fakeray inaan sameeyo biamrin suu arrin aan wanaagsanayn qiila waxaa la yidhi wamaa hamamta maxaad ku fakertay qaala waxa uu yidhi hamamtu waxaan ku fakeray an aqcuda inaan fadhiisto wa adara nabiy sala allah alay slam nebigana aan isaga tago isagoo taagan oon salaaddii inta ka goosto iska fadhiisto rawaahu imaamu albukhaariyu wa muslim markaa dee waa arrin weyn qof nebigii la tukanayay oo inta iska fadhiistay ka tegey halkaa marka waxaa laga garanayaa inuu nebigu aada qiraado u dheerin jiray mararka qaarkood qaala xudayfat ibnu yamaan waxa uu yidhi saxaabigii jaliilka saaxibu siri rasuulillah baa leeyahay xudayfa ibnu yamaan aa ninkii munaafiqiinta iyo uu baray nabiga calayh slam sallaytu waxaan tukaday buu yidhi maca nabiyi sala allah alay slam baan la tukaday daata leylatin habeyn baan la tukaday faiftataxa waxa uu ku furfurtay albaqara suuratu albaqara faqultu waxaan idhi yarkacu ay naftiisa waxaan ku fekeray wa afka kama dhihine qalbiga yarkacu cinda almia malaha markuu boqol aayadood akhriya buu rukuuci doonaa uma madaa wuu socday markuu boqolkii akhriyeyba waaba sii socdaa fa qultu waxaan is idhi oo naftaydaan iska idhi yusallii bihaa fii ragcatayn labada ragcadood buu u qaybin doona oo malaha midba jus iyo xoogaa buu ku tukan doonaa illa waa laba jus iyo xoogaa aamusaada aamusa waxa uu ku tukan doonaa baan is idhi labada ragcadood uu qaybin doonaa fa madaa waa socday faqultu waxaan is idhi yarkacu bihaa malaha markuu dhammeeyuu sujuudi doonaa marka rukuuci doonaa markuu dhammeeyey uma iftataxa annisaa suuratu nisaa buu haddana furfurtay iyaduna waa jus iyo ziyaado jus iyo barbay buu ku dhowda fa qara'ahaa waa akriyey faqara mise jus iyo barba baa ka badan tahay meeqasa me mee laa yuxibu lahu ljahra meeqa ee ka dambaysa maqro ragga qurada laba maqraa ka dambaysama laa yuxibu lah ljahra yaa ayuha ladina aamanuu inaa awxina waa saddex maqro iyo labada maqro hore shan maqro iyo juswa ila walmuxsanaat buu jusu ka bilaabmaa juskan wuxuu ku egyaha laa yuxibu lah ljahra waxa weye marka waa jus iyo shan maqro waayo annisaana jus iyo bar iyo weliba maqro waay suurat lbaqara waxa weeye waa laba juz iyo bar waxaa ka dhiman in yar oo aali cimraan int inta aan maqraa dhammayn taasad ka dhigay meeqada markaa saddex juz afar juz bay ku dhowdahay soo ma annisaabu marka aqriya haddana allahu akbar waa salaatuleyl hadda nebigu isaga keligii tukanayo oo saxaabigaas ala tukanaya waa ma aha inuu da tujinaya macnaha fa qara'aha waa akhriyey uma iftataxa waa furfurtay haddana aali cimraan allahu akbar haddana aali cimraan buu ku daray halkaa marka maxaa ka gara waa qira'a aada u dheer soo ma marka nabiga calayhi salaatu wasalaam way dhici jirtay inuu mararka qaarkood qiraa'ada dheereeyo oo aad iyo aad ugu dheereeyo waka aad buu dheerin jiray marka riwaayadaha saasay ku soo aroortay tartiilku soo ma aha in albaqra markii la akriyo aali cimraan ka dhigto laakiin nebigu saasuu sameeyey anisuu hormariyey haddana aali cimraan buu usoo noqday laa xaraj marka qofku markuu salaatuleylka tukanaayo khasa ma aha tartiibka qur-aanka inuu ku socdo saasaa fiican oo qur-aanku markaa saa u soo wadid waa isku xiran yahayoo waadoo soo degayo oo kale waa fuduud yahay qasaska xataa ambiyada iyo waxa weeye maaragtay sheekooyinkeeda iyo axkaamteeda qur-aanku saas isugu xiran yahay kore laga soo bilaabaa fiican laakiin haddii laba suurood la iska dabamariyo laa xaraj wax dhibaataa ma leh waay qaala waxa uu yidhi markaa saasuu samaynaayey faqara'a waa akriyey faqara'aha waa akhriyey yaqra'u qiraa'atan macnaha qiraa'a buu akrinay oo waxa weeye qiraa'adiisu mutarasilan bay ahayd mid kala dhigdhigan eema boobsiinaynin oo waxyaalo kaluuba dhex gelinayo idaa mara haddii uu soo maro biaayatin fiihaa tasbiih sabbaxa oo nebigu qur-aanku ku tadaburayayo aayad maaragtay tasbiix iyo ku jirto waa subxaana allah buu ohanaya wa idaa mara haddii uu soo maro bisu'aalin ay aayad macnaha su'aal ay ku jirto sa'ala ilaah buu weydiisanayay jannada iyo wanaagga wa idaa mara haddii uu soo maro bitacawudin meel ilaah laga magangalo tacawada waa ka magangelayey uma rakaca markaasuu rukuuca alxadiid xadiidka ay akmil alxadiid xadiidka waa sii dheera marka halkaana waxaad ka garanaysaa xadiidkaas oo waxa weeye muslim iyo awrinaya nisaa-i waxaad garanaysaa inuu nebiga calai slat slaam mararka qaarkood qiraa'o dheer ku tukan jiray mararka qaarkoodna waa gaabin jiray qiraa'ada sida aynu arki doono wa qara'a wuxuu akhriyay nebigu calayhi salat slaam leylatan wa huwa wajacun isagoo xanuunsan wajacu waa xanuunka wey xoogaa markaad caajis ku hayo asabca diwaal toddobada dheer dheer allahu akbar tana tii horeyba ka sii dheer tahay soo ma asabc dawaal marka waxaa la yidhaahdaa tobanka juz oo hore oo waxa weeye tawba ku dhammaado oo anfaal laga dhex saaro suuradaha inta hore suuratu anfaal waa gaaban tahay oo toobadaa dheer tooba lagu bedelo toddobada saa sabc dawaal la yidhahda marka juska tobnaad qur-aanka waxuu ka bilaabanayaa aakhirka tawba oo inama sabiil majeeda marka toban juz bu waxa weeye hameyn saa ugu tukaday wa kaana sala اllahu alay slam yaqra'u axyaanan mararka qaarkood wa kaana axyaanan yaqra'u wuxuu akrin jiray fii kulli rakcatin ragcad walba bisuuratin suurad buu ku akrin jiray minha ay toddobadaa dheerdheer ka mid macnaha hal ragcad ayuu wuxuu ku akrinayay suuradaha dheerdheer mid ka mid ayuu waxa weeye ragcad ku akrinayey tii horena waa inagii soo marnay dee inuuba dhowr suuradood hal ragcad ku jamciyey sooma waa ka calaa kulli xaal marka nebiga calayhi salaat salaam qiraa'adiisa oo salaatuleylka sidaasay u kala duwanayd xadiidkaa dambena imaamu abu daawuud iyo warinaya nisaa-i ayaa warinaya waa xadiis saxiixa sabca duwaalkana halkaasuu shiiku idinku qabanayaayo wuxuu leeyahay asabc dawaal macnaha waxaa loo yaqaanaa albaqara wa aali cimraan waannisaa fii suurati nisaa iyo waxa weeye almaa'ida iyo ancaam watawba alacraaf watawba toddobadaasa asabc dawaal halkaa marka waxaanu ka garannay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo weliba kala dhigdhigaaya aan dedejinaynin inuu saas samayn jiray laakiin mid buuna nebigu ogolaanin calayhi salaatu wasalaam qur-aanka oo dhan halhameen in la dhammeeyo ma ogolaanin wamaa culima lama ogaan buu yidhi shiikhu annahu sala allah alay slam qara'a alqur'aana kullahu suu u dhan yahay fii leylatin lama ogaanin lagamana soo guurin qaf weligeed ma dhicin hadday dhacdo waa laynoo soo rari lahaayo saxaabadu waa inoo soo warin lahaayeen marka sidaa daraaddeed ma dhicin sida imaam muslim ay warinayaan lagama soo rarin nebiga calayi slam bal innahu lam yarda inay dhacda iska daaya kama raali noqon dalika arrintaa ugama una raali noqon licabdillaahi bni camar ibn alcaas cabdillaahi bni camar ibn caas wiil dhallinyaro ahoo shaaba buu ahaayo awood leh markaasuu wuxuu samayn jiray maalintiina waa soomi jiray habeenkiina salaatuliil buu u taagnaan jiray markaasaa nebiga loo sheegay markaasuu nebigu la dardaarma wuxuu isaaha samayni he maxaa sameeyaa xiina qaala lahu markii uu ku yidhi nebiga calayi slat slam baa waxa uu ku yidhi iqra' ilqur'aana qur-aanka akhri fii kulli shahrin ay habeenkiiba jus ku tuko sawma saasaa marka ugu fiican sida taraawiixda hadda aynu samayno oo kale habeenkii inaad jus ku tukatid markaad salaatulila tukanaysid haddii ilaahay qur-aanku ku baro hameenkii jus ku tuko he waa hal saac wey haddaba waad aragteen taraawiixda waa iska hal saac soma qaala waxa uu yidhi cabdullaahi nin khayr badan bahayo khayr jecele innii anigu ajidu quwatan awood baan helayaa rasuulka ilaahay oo intaa ka badan baan awoodaayay ii ziyaadi qaala waxa uu yidhi ri faqra'u akhri fii cishriina leyla macnaha labaatan hameen akhri waa hameenkiiba jus iyo bar soo maaha marka waka habeenkiiba jus iyo bar akhri ayuu yidhi markaasuu haddana wuxuu yidhi rasuulku ilaahay u ii siyaadi innii ajidu quwatan awood baan helayaa ee dhallinyaraan ahay maxaad maaragtay iiga ii siyaadi qaala waxa uu yidhi faqra'ahu fii sabcin halkaanaa laga keenay toddobada moogta toddobadii jallaad iyo subaca iyo halkaasay ka keeneen culumu markii maalinba subac la akrin jiray sunadawakaayta daliil bay haysataa baasha moodinina inay maarata cidla taagnaayeen odayaasha faqra'ahu fii sabcin toddoba akri oo waxa way toddoba beri toddobada beri baa akriyo ha ka badinin marka toddoba beri marka tiraado waa subac subac soo maa ha afar juz iyo bar adigu shan juz ku dhaada toddobada leanno toddobada loo qaybinaya soddon sooma waaya walaa tazid ha ka ziyaadinin calaa dalika arrinkaa ha ka ziyaadinin buu yidhi nabiga calayh isalatu asalaam oo war toddoba ha ka badinin macnaha toddoba beri qur-aanka u qaybi oo subac subaca u akri saas ayuu yidhi nabiga calayhi salatu slam walaa tazid hana ka ziyaadinin bukhaari iyo muslim ayaa saa warinay ka bacdi haddana wuu sii weydiisto wuxuu rasuulku ilaahay uu ii kordhiyo uma rakhasa lahu waa u banneeyey oo waa u ruqseeyey an yaqra'ahu inuu akhriyo fii khamsin shan beri ku akhri buu yidhi marka shan markuu ku akhriyana waa waa toddoba juz soo ma shan toddoba ku dhufo soddon shan bay noqonaya ha may lix wa ha lix wa shan lix lagu dhuftaa soddon ha marka waa lix lix juz ku akri oo xoogaabuu ugu daray soo ma waa ka xoogaa ugu daray nasaa-i yaa warinaya tirmidi iyo waa saxiix ka bacdi haddana wuu sii weydiistay ma harin uma rakhasa lahu wuxuu usii ruqseeyey an yaqra'ahu inuu akhriyo fii alaain saddex saddex beri inuu ku akhriyo saddex beri ha ka badin buyo marka habeenkiiba toban juz soo ma oo waxay waafaqaysaa markaa sunnihii nebigo dee isagoo habeen buu nebigu ku akhriyay toban juz soo ma asaduwaal waa toban juzu oo haddii anfaal laga dhex saaro ee haddii saddexda maqroo ka dambaysa inama sabiilu baaba anfaal ku filan marka waa toban juz marka toban juz buu nebigu ku akhriyay hameen isagana waxa uu ku yidhi marka saddex beri akhriyo hameenkiiba toban juz akhriyo ya uma nahaahu waa ka nahyey an yaqra'ahu inuu akhriyo fii aqali min dalika nebigu waa nahiyey qur-aanka in la akhriyo saddex hameen wax ka yar oo tiraahid maalin baan ku dhammaynayaa iyo maalin iyo bar iyo waa nahiyo imaamu daarimi baa warinaya iyo keyrka waan xadiis saxiixa waka nebigu waa nahiyey marka wax saddex beri ka yar qur-aanka haddii lagu akhriyana lamaba fahmaba sidaan uu hadda nebigu calayh sala slam inoo caddaynaayo waxa uu yidhi uma nahaa huwa nahya an yaqra'ahu inuu aqriyo fii aqali min alaain saddex wax ka yar aqali min dalika ay min alaain wa callala bidalika arrintaana wuxuu ku cileeyey nebigu fii qowlihi qowlkiisi uu yidhi man qara'a alqur'aana qofkii qur-aanka akhriya fii aqali min alaain saddex beri ka yar lam yafqahu ma fahmaayo qur-aankii ma fahmaayo bas waxaa weeye dee inaad hal hamayn qur-aankao dhan aad tiraad hal hamayn baan akrinaya qur-aanka isaga tuka ma aha in lagu tadabburoo la fahmo baa la rabaa imaamu axmed ayaa warinaya bisanadin saxiix marka saddex beri ka badan waa laynoo diiday qofkii markaa doonaya dadaal innagu haddaynu hadda bishii mar dhammaynay waa nasiib leenahay wa fii lafdi nebigu wuxuu yidhi laa yafqahu ma fahmin ma fahmaayo oo waxa weeye qur-aankii man qara'a alqur'aana qofkii qur-aanka ku akhriyay fii aqali min alaain saddex ka yar waxba ma fahmaayo qur-aanka qur-aankana in la fahmoo lagu tadabburaa la rabaaye lama rabo waxa weeye un xarafka ugu dambeeya igaarsii waxaa lama rabo ee waxaa la rabaa inaad ku tadabburtido qur-aankii uu noqdo mid maskaxdaada iyo qalbigaaga gala uma fii qowlihi haddana markaa nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka bacdi waxa uu yidhi faina likulli caabidin shira qof walba oo ilaahay caabudayo caabid ah shira firfircooni buu leeyahy shira waxa weeye waa firfircoonidii nashaaqtooda walikulli shiratin fatra shiro kasta iyo firfircooni kastana meelay ku dhammaatay leeda dhallinyaranima miyay joogeen waa dhammaanay hadda waxa weeye waa soo godanay oday baa noqonay sidaa daraaddeed baa cabdullaahi bni camr bni caas markii dambe wuxuu odhan jiray allah haddaan ruksadii nabiga qaadan lahaa markuu weynaaday ilay markuu weynaado dee toban jus waa ku adagtahay soo maa hameen walba maal soonkiina waxaa la maalinna soon maalinna afur ha ka badini soomu daawuud baa la amray calayhi salaam marka firfircooni kasta meelay ku dhammaatay leedahayoo way dhammaanaysaa laakiin yaa liibaanay arrintaan u fiirsada faimaa ilaa sunnatin inay firfircoonidaada iyo dadaalkaagu sunnaha ku dhammaado ay macnaha aad sunnihii laasimtid oo ruqsadii nebigu ku siiyey intaad laasimtid bishiiba mar qur-aanka dhammaysid xataa axaadiid kale aa jiro odhanaya xisbi qofku inuu maag inaad marka sunnihii waafaqadido tabartaadii ay sunnihii laasimto leanna hadhow awooddan iyo dhallinyaranimadan joogi mayso waa la isa soo guraaya marka qofkii ay saa ku dhammaato waa liibaanay wuxuu yidhi wa imaa ilaa bidcatin inay bidca ku dhammaato oo qofka firfircoonidiisii iyo dadaalkiisii ay bidca inta u geyso oo sunnihii uu dardaro uu bidca iyo khuraafaad kale ku mashquulsan yahay caa oo dhan waxaad arkaysaa wuxuu ku leeyay waa soo jeedayaayo nasradiibuu dimdamta ku hayaayo jaadkiibu waxaa ilaah ka buuxinayaayo wuxuu ku leeyahay waa soo jeedkii hameenkii dhafarkooda awliyadaa kusoo jeeda awliya shayaan bidca iyo waxaan loo baahnayn inay inay firfircoonidaadu kuu geyso nebigu wuxuu yidhi marka waa ta natiijadii faman kaanat ruuxii ay noqoto firfircooni fadratuhu ay ku dhammaato ilaa sunnatin sunno firfircoonidiisii ku dhammaato faqad ihtadaa waa hanuunay allahuma jcalna min hada ilaahay sunnaha hanagu hanagu dilo waman kaana fadratuhu qofkii fadradiisiiya waxa weeye dadaalkiisa uu ku dhammaado ilaa hayri daalika ay bidca iyo wixii la midana ay ku dhammaato ee kaasi waa halaagsamay soo maa faqad halaka waa halaagsamay kaas marka iska jir haddaad maanta dhallinyaro tahay oo waxa weeye aad dadaal badan samaynaysid intaad dhallinyarada tahay waxa ugu badan oo dadaalka lagu sameeyo waa dalabulcilmiga wey dalabulcilmiguna waa cibaada marka intaad yar tahay oo dhallinyarada tahay oo waxa weeye firfircoon tahay dalabulcilmiga juhdi xoog la ku bixi laakiin cibaadada maaragtay isku day inaad sunnaha waafaqdid waxyaalaha sunanka ah inaad sidii nebigu u sameeyey daa'imtid si hadhow naftaada ula barato oo ayna waxa weeye uga caajisin ha amaa dalabulcilmigu dee isaga waa taxsiilinaysaayo haddii aad isaga ku dadaashid hadhow markaad weynaatid buu ku anfacaya inay ku soo marnaxinayto daalibulcilmiga macnaha hadhow baad soo caliya naqsanaysaa soo ma caliya naqsigi ma xusuusataa ha macnaha cilmiga markaad yartahay haddaad maskaxda ka buuxisid hadhow markaad weynaatid isagii un baad soo xusuusanaysa ha maskaxdaad ku haysa laakiin cibaadadii dee jirkii waa daanaya soo ma ha ka badinine waxa weeye sunnihii nebiga raac oo nebigu marna waa seexan jiray marna waa toosi jiray oo tukan jiray mar waa soomi jiray mar waa afuri jiray gabdhahana waa guursan jiray sidiisii yeel marka ha ya waka sunnihiisii ku dayo waxa uu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala walidaalika sidaa daraaddeed kaana sala allahu calayh wasalam waxa uu ahaa laa yaqra'u lqur'aana fi aqali min alaa saddex beri wax ka yar nebigu qur-aanka kuma akrin jirin waka dad baad waxaa arkaysaa markii maaragtay subax iyo la isugu yeero oo hadda la subcinayo qur-aanka soo mid ah waxay ku leeyihin hal habeen baan fariisanaa qur-aanka o dhan oo subcinayna maxay subcinayaa waa lug jaban iyo waxay ka dhigeen iyo iyo laangaram yaran aayad walba meesha hore inta kasoo qabtaan bay dabagoynayaan waa laga boodaya soo hoori buu kuleeyahay bar dhan baa laga tegay qur-aanka a qur-aan maa talaacum lama rabo marka waxaa la rabaa qur-aankii in sida caadiga sida tartiibka inoo imaan doona in la kala dhigdhigo oo nebigu sidaa uu kala dhigdhigi jiray calayhi salaatu wasalaam marka saddex beri wax ka yar kuma akhrin jiray nebiga qur-aanka calayhi salaatu wasalaam ibnu sacad baa warinaya waana xadiid saxiixa iyo keyrkiiba waay wa kaana yaquulu nebigu wuxuu odhan jiray man sallaa qofkii tukada fii laylatin hamayn bimi'atay aaya laba boqol oo aayadood ku tukada fa innahu yuktabu waxaa lagu qorayaa magaciisa min alqaanitiin kuwa ilaahay u taagan alqaanitiin alqaanit waxaa la yidhahdaa qaanitaatin xaafidaat lilgaybi soo maaha qaanit waxaa la yidhaha qofka cibaadada badinaaya oo cibaadada u taagan qunuud bay ka timi taagnidii dheer dheerarkii bay ka timi almukhlasiina ilaahayna u khaalis yeelay cibaadada ayaa lagu daraa marka sidaa daraaddeed laba boqoloo aayadood hadaad isaga tukatid yakfi rawaahu daarimiy waalxaakim wasaxaxahu wawafaqahu dahabiy marka laba boqol oo aayadood haddaad ku tukatid waxaa lagugu qorayaa liiska qaanitiinta cibaadada badiya baa lagugu qoraya waayo sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ha waxa uu samayn jiray ha wa kaana sala allahu alay slam yaqra'u fii kulli laylatin hameen walba wuxuu akrin jiray bani israa'iil garanaysaan banu israa'iil ya suurati israa baa la yihahdaa bani israa'iil culamada qaar baa magaca u yaqaada ibnu kaiir iyo markuu ka hadlay suuratu bani israa'iil baa la yihahda laakiin innagu israa baynu dhahnaa soo ma waka waa boqol iyo koob iyo toban aayadood iyo suuratu zumar iyadana waa toddobaatan iyo shan aayadood taqriiban waa labadii boqol bay kulowdahay soo ma waka ya laba boqol aayadood laba boqol aayadood waxba kama dhiman ayuu hameen walba akrin jiray buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam saas ayaa ka sugnaatay macnaha marka halkaan kuma caddayn inuu ku tukan jiray iyo inuu caadi isaga akrin jiray rawaahu imaamu axmed baa warinaaya bisanadin saxiix wuxuu yidhi wa kaana yaquulu nebigu wuxuu kaloo odhanayey man sallaa qofkii tukada fii laylatin hameenkii ku tukada bimi'ati aaya boqol aayadood lam yugtab laguma qoro min alghaafiliin kuwa halmaansan alghaafil waa kan moog oo waxa weeye dee adduunyada maalintiina iska cayrinaya hameenkiina sidii dameerka iska seexana waxa weye maaragtay sidii mayd camal iska dhacay kaana daarimi baa wariyey xaakim wasaa waafaqo daabi maya waa kan dambe ha sax sooma waa shan soomaa halkaan maxaynu ka garanay marka boqol aayadood haddaad habeenkii ku tukatid lagugu qorimeeye kaafiliinta haddaad laba boqol ku tukatidna qaanitiintaa lagugu daraya ee laba derajoo kala sarraysa soo maa ha waa laba derajoo marka kala sarray waka marka kaafiliintana iska ilaali qaanitiintana gaar sunnihii nebigana ku dadaal waka haddaad markaa ugu yaraan boqol aayadood ku tukatid e waa badbaaday marka hadda fii suurati israa baaba boqol ah nebigeeduba waxa weeye waa waa hal xisbi iyo sabxad wax yar ma- wax yar waa hal xisbi marka way fududa waa suuradaha adagna ma aha oo suuratu israa waa qur-aanka suuradaha ugu jilicsan bay ku jirtaa oo aada uma adka waay wa kaana sala اllah alay slam axyaana mararka qaarkood yaqra' uu akrin jiray fii kulli laylatin hameen walba qadra hamsiina aaya a fii kulli ragcatin de wa kaana sala la slam axyaanan yaqra' uu akrin jiray fii kulli ragcatin ragcad walba qadra khamsiina aaya konton aayadood ow akara ama wax ka badan konton aayadood iyo in ka badan imam albukhaari ayaa warinaya abu daawuud ayuu ragcadda ku akrin jiray waka wa taaratan yaqra'u mararka qaarkoodna wuxuu akhrin jiray qadru in u dhiganta yaa ayuha almuzammil waa toddobaatan iyo dhowr aayadood sooma maya waa saddex ha waa labaatan aayadood ee waa raqamka ma dheera marka sidii aynu shalaba soo sheegnay nebiga qiraa'adiisu aad bay isku kala bedbedeleed soo ma rawahu imaam axmed iyo abu daawud yaa warinaya bisanadin saxiix bi sheekh albani raxima allahu tacala waka qaala waxa u yihi sheiku raxima allahu tacaala wamaa kaana sala allah alay slam yusalli leylata kullahu halkaana wuxuu inoo sheegay awl wuxuuna yidhi hameen weligii ma dhammaystirin qur-aanka soo maaha halkaana wuxuu inoo sheegay nebiga salaatuleylkiisu weligeeda ma dhicin inuu hameen dhan taagnaa oo salaad u taagnaa ma dhicin waka marka uma taagnaan jirin hameenkoo dhan salaatuleyl kullahu macnaha hameenkoo dhan ma soo jeedi jirin waka oo salaatuleil mataagan imaamu muslim yaa wariyey halkaa sheikhu tacliiq yar buu qabto wuxuu yidhi xadiidkaasi daliil wuxuu u yahay inay karaahiyo tahay in habeenkao dhan la nooleeyo oo sunnihii nebiga la khilaafo halkaa waxaad ka garatay buu yidhi dadku qaarkood waxyaalaha ay sheegaan oo iska beenta ah waxay yidhaahdaan xanafiyada markay ammaanayaan le xilli waxaa la soo maray tacasubaho xanafiyaduna ima abu xaniifay ammaani jireen shaaficiyadu imaamu shaafici bay ammaani jireen maalikiyadu sidoo kale imaamu maalik xanaabiladu sidoo kale imaamu axmed ibnu xambal waa la isugu fahmi jiray markaasay waxay yidhaahdeen waxau ahaa imaamu abu xaniifa afartan sano hee salaada subax weligii weesadii uu cishaha ku tukaday buu salaada subaxna ku tukan jiray afartan sano hee ma seexan soo maaha marka waxaas waa been wey iyo waxaan jirin oo tacasubkii iyo jahligii ee abu xaniifa hadduu sameeyeyna dee sunnihii wuu khilaafay markaas soo maaha ee sida saxiixa waxayd inuu sunnaha nebiga ku dayda soo maaha waka marka a'imada markii waxyaalahaasoo kale aad ka aragtid a'imada ha ku xambaarin dad dambe oo mutacasibiina oo waxa weeye jahligu u geeyey ayaa waxaas arrintaasi waxa weeye gaarsiisay ilaa her qaarkood her ay yidhahdeen de xataa way istakfiirin jireen oo hadda xanafiyadoo kale waxay odhan jireen ninka shaaficiyada ahi gabadha xanafiyada ah ma guursan karo soo ma jeedaan markaasaa mid la weydiiyey waxaa la yidhi oo gabadha ee ninka xanafiga ahi gabadha shaaficiyada ah ma guursan karo haa buu yidhi waxa weeye inzaalan bimansilati ahli kitaab inna lilahi wuxuu yidhi sow ninka muslimkaa gabadha ahli kitaabkaa ma guursan jirin ha waa u bannaanayd soo maaha waa markay muxsano tahay wuxuu yidhi marka halkaasaan ka dhigaynaa saasoo kale aan ka dhigaynaa waxda waa jahlig dad islaam oo saa isku takfiirinaayo tacasub baa marka u geeyey imaam abu xaniifa beri buu ka yahay imaamu shaaficina beri buu ka yahay imaamu abu maalik imaamu maalik beri buu ka ahaa imaam axmed axmed beri buu ka ahaa kulligoodna walaalay ahaayeen kulligoodna salafiyiin bay ahaayeen maxaan saa u leenahay kulligood kaanuu yatabicuuna sunna qofka sunnaha raacaana salafi la yihahdaa soo maaha waka saxaabadii bay raacayeenoo kulligood itibaac bay ahaayeene shaqo kuma aynayn waxaan dadku jahliga la yimaadeen ilaa maaragtay dadkiiba looga dhigayba inay madhabtu diin gaara tahay oo hadda innaga dee dadkeenna iska caamada ah oo islaamaha iyo waxay ku ohanaya oo diinteennu soo shaaficiyada ma ahayn diintooda shaaficiyan bay maqasha ha waka marka islaamnimadeena shaafici marka waa jahli waxaasoo dhan ee diinta islaamka qofku inuu barto a'imadana uu ixtiraamo wuxuu yidhahdaa imaam shinqiidi raximah اllahu tacaala marka uu ammaanay a'immada naxtarimu ala'ima a'immada waa ixtiraamayna laakiin laa nuqalliduhum ma taqliidinayno mana u tacasubayno laakiin waa ammaanaynaa waana u ducaynaynaa raximahum ullah baan leenahay juhdiga ay ku bixiyeen diinta iyo wanaagga marka habeen dhan nabiga calayhi salaatu salaam inuu salaatuleyl u taagnaa lagama ma sugnaanin ilaa naadiran wax naadira naadira mooye oo qaliila xilliga waxayna dhacday waxa uu yidhi faqad raaqaba waxaa ilaaliyey salaadiisii cabdullaahi bni muqafal saxaabiga ayaa nebiga hameen maya cabdullaahi bni khabaab wey ha ibni muqafalna waa inoo imaan doonaa ayaa ilaaliyey wa kaana qad shahida badran ay cabdullaahi bni khabaab bni arad wuxuu ahaa raggii beder ka qayb galay maca rasuuli lahi sal slam asxaabu beder bu ah warasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam leylatan hameen buu ilaaliyey salaadiisii oo nebigu uu tukaday ha nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu tukaday hameen kullahaasay u dhammayd wa fii lafdin fii leylatin sallaahaa kullahaa hameen uu kelligee tukaday xataa kaana maca alfajri ilaa waagii uu ka baryayoo salaaddii subax uuna tujiyey falamaa sallama markii uu nebigi salaama naqsaday min salaatihi salaadiisii ayaa qaala lahu khabaab ayaa waxa uu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow biabii anta wa ummii ay aabbahay iyo hooyaday baan kugu furanayaa weeye waa kelimad ixtiraam oo macnaa hooyaday iyo aabbahay baadaan kugu bedelanayaa faqad laqad sallayta waa tukatay alleylata xala salaatan salaad baa tukatay maa ra'aytuka aanan arag sallayta naxwahaa qad weliga adoo tukanaaya fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajal haa ajal waa nacam oo kaley la macno tahay laakiin way ka sii xeel dheerta waxa markii aad loo ta'kiidina la isticmaalay ajal haa waan tukaday innahaa salaatu raqbin wa rah waa salaad raqbo jacayl iyo waxa weeye ilaahay agtiisa la quuldarraynaya raqbada waxaa la yidhaahdaa maxabba maca alcilmi ayaa raqbada la yidhahdaa macnaha waxaan waa jeceshaa inaad gaadhid baad rabtaa laakiin cilmi baad u leedahay laakiin qofku wax isagoo xataa cilmi ulahayn bu iska jeclaan kara a soo ma marka raqbada inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana raqaban ambiyada marka laga sheekeeyey marka raqbadu waxa weeye maca alcilmi baa la socda ha oo ilaahay agtiisa wanaagga iyo jannada iyo khayra ayuu jeclaanaya rahbiguna waxa weeye khawf maca alcilmi cabsida waxaa dhici karta waxaadan garanayn baa laguu sheegay waa ka cabsatay laakiin waxa markaad garanaysid oo ka cabsatid ayaa la yidhahdaa rahb oo waxa weeye yadcuunana raqaban wa rahaban aayaddaas ayaa caddaynaysa waxau yidhi marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ajal haa innahaa waxay ahay salaa salaad bay ahay salaatu raqbin warah ayay ahay salaad waxna lagu doonaayo ilaahay agtiisa wax lagaga raadinaayo cabsina la socdo waay markaasuu nebigu sii fasir wa innii anigu sa'altu waan weydii halkaan si fiicna loo dhegaysto sa'altu waxaan weydiistay rabbii caza wajalla ilaahay baan waxaan weydiistay saddex arrimood alaata khisaalin saddex arrimood ayaan weydiistay fa acطaanii waa i siiyey inatayni labu i siiyey wa manacanii waa ii diiday waaxidatan midna waa ii diiday saddex arrimood baan ilaahay weydiisto midna waa labana waa ii ogolaaday midna waa la ii diiday sa'altu rabbii rabbigay baan weydiistay anlaa yuhlikanaa inuuna nagu halaagin bimaa ahlaka bihi alumam qablana ummadihii naga horreeyey waxyaalihii lagu halaagay duufaanadii iyo dee harqintii iyo waxa weeye masiibooyinkii qowmu nuux iyo lagu halaagay ilaa ummadayda ha ku halaagin baan ilaahay ka bariyey waka waxa uu yidhi marka wa fii lafdi lafdi kale waxa an laa yuhlika ummatii bisanatin abaar sanadu waa jadbiga iyo abaarta iyo markii waxa weeye la baaba'o oo yuusuf nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay ugu gargaaray markii xabsiga uu galay ee abaartii lagu halaagay waxa weeye qoladii masar nebiguna ilaahay ka baryayoo qurayshna lagu halaagay oo uu yidhi nebigu ilaahay iigu gargaar siniina ka siniini yuusuf markaa quraysh ay aad u abaarayse waxa weeye dhibaata ku dhacday ilaa abu sufyaan intuu u yimid yidhi kaale dadkaaga ilaahay u bar marka taasaan ilaahay ka magan galo ilaahay ka baryay inuusan nagu halaagin fa acdaaniihaa taa waa la isiiyey kowdhe qabse marka taa ummaddaan hal mar abaaray ummadda islaamka inta u timaada gam kama dhigayso duufaano iyo dabaylo iyona lagu harqin maayo ummaddoo dhan wa laakiin way dhici kartaa jus ka mida hal meel oo ka mida inay dhibaatadii ku dhacdo oo hal beledoo ka mida dhulgariir ama waxa duufaan wax ku dhacaan laakiin ummadda islaamka o dhan lagu dabargoyn maayo sidii qowmu luudba loogu loogu dabargooyey qowmu nuux loo dabargooyey caad kulli saasoo kale ummaddaa nebi maxamed ilaahay buu ka baryey inaynan ku dhicin ilahayna waa ka aqbalay naxariista nebiga bal u fiira si inoogu naxariis ra'uufun raxiim buu ahaa wa sa'altu waan weydiistay rabbii rabbigay baan weydiistay caza wajalla ayaan weydiistay anlaa yudira calaynaa caduwan min hayrina inuunan cadow nagu soo duulinoo ayna naga guulaysanoo naga qaalib noqon oo cadow intuu nagu soo duulo uunan baabah naga dhigin fa acdaaniihaa ilaahay waa i siiyey riwaayadaha qaar bay kuriwaayadaha qaar baa waxaa lagu daraa ay la socotay shardi haddaynan iyagu isbanaysan oo dhiigooda isbanaysan marka hadda xadiidkan waxau leeyahay macnaha inaa cadow inta lagu soo duulo hal marna qabsan marka dhul dhulalka islaamkao dhan hal mar cadow intuu u yimaado gam kama dhigaayo laakiin sidii tii hore waa dhici kartaa hal beled sida hadda ciraaq iyo saasoo kale hal meel waa dhici karta laakiin dhulalka islaamkao dhan mar gaaladu ma wada qabsan karaan abadan ilaahay baa ballan qaaday waa bishaara marka tan aynu dhegaysana marka tanaa hadda maanta lagu baaba'ay wasa'altu waan weydiistay rabbii caza wajal ilaahay baan waxaa weydiistay allaa yulbisanaa shiican inuunan noo qaybin kooxa kooxo oo aanu islaynin oo annagu waxa wey aanu isbaabi'in famanacaniihaa waa la ii diiday ujeeda waxaan maanta dadka islaamka iyagoo islaynaya soo maa iyaga unbaa la isku imtixaamaya iyadana waxay ahayd macnaha iyagu haddayna bilaabin laakiin hadday iyagu bilaabaan oo seeftu bilaabato ma joogsanayso ilaa qiyaami saaca waatuu nebigu lahaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd waha islaynina oo waxa weeye qoortaa iska gurinina wa taasaa marka maanta ina haysata waa la kala baxay oo kooxa kooxaa loo kala baxay xisbiyaa loo kala baxay siyaasaddii lagu kala teg diintii lagu kala teg qabaa'il baa loo kala baxay waa la islaayey wataa maanta midhaheeda aynu hayno markii diinta ilaahay laga tegey lagana bixi maayo ilaa loo soo noqdo diinta ilaahay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa akhadtum adnaaba albaqar idaa tabaayactum bilciina haddaad ribada wax ku kala gadataan wa akhadtum adnaaba albaqar ay beera farasho aad u jeensataanoo beeraha lagu farin jiray wa taraktum uljihaada fii sabiili illah sallad allaahu dullan dulli baa ilahay idinku sallidayo laa yansichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa aad diintiina usoo noqotaan haddaba marka markii diinta ilaahay laga tegey oo faraha laga qaaday oo waxa weeye jahli la isugu soo baxay dulligii baa inagu dhacay quhaa'un ka quhaa'i sayl baynu noqonnay daad xoorta waxa weeye maaragtay maaragtay daadka oo kale baynu noqonnay markaasaynu waxa weeye jahl meelaynu u soconno ma naqaan mid baa qaylinaya waa la iska daba ordaya shaydaan hadduu soo istaagay qaar baa iska raacay mid takfiiriyaa soo baxaya qaar baa raacay mid baa iska qaylinaya qaar baa raacay meelu u socdaan ma yaqaanin xataa marka dhibaatadayna haysata waxay tahay waa aljahlu lagana bixi maayo ilaa loo noqdo diinta ilaahayo ilaahay baa yidhi maaragtay in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim qoom hadday wanaag ku sugnaayeenna ilaahay kala bedelo ilaa iyagu ay bedelaan hadday xumaan ku jiraanna wanaag heli maayaan ilaa iyagu ay bedelaanoo xumaanta ka soo noqdaan marka taana waa dhacday oo nebiga calayhi salatu salaam hameenkaa oo dhan salaatuleyl buu u taagnaa laakiin arrintaasay ahaydoo hadda waxaa keentay salaad waxay ahayd uu ilaahay maaragtay ku baryaayey marka marmarka noocaasoo kale waa wax jira laakiin qaalibka nebiga ma ahayn inuu hameen dhan taagnaado waka imaamu nasaa'i yaa warinaya axmed iyo dabaraani iyo wasaxaxahu imaamu tirmidiy wa kayr waaxid saxiixa wa waa fahanaytaana soo ma waxa uu yidhi waqaama laylatan hameen buu istaagay biaayatin hal aayad yuradiduhaa waa celcelinaaye xataa asbaxa ilaa uu waabaraystay hameenkii oo dhan wa hiya qowluhu tacaala in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim fii suurati maa'ida markii nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ilaahay uu ku yidhi yaa ciisa a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaana maa yakuunu lii an aquul maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsi ilaa akhri markuu nebiyullaahi ciisa cududaartay oo caddeeyey wax kale anigu ma dhihin buu yidhi maa qultu lahum ilaa maa amartanii an icbud allaha rabbii warabbakum wax kale aniga ma samayn buui ilahay adna waad ogtahay aakhirkiibu nabiyullaahi ciisa waxa uu yidhi in tucadibhum haddaad cadaabtid fa inahum cibaaduka addoommadaadiiu aniga waad ii dirtay keliya xaqiina waa gaadhsiiyey laakiin haddaad cadaabaysid adiga abuurtay wa in takfir lahum haddaad u dembi dhaafaysidna adiga ayaa qafuur raxiim oo dembi dhaafo alcasiizu alxaakim adiga ayaa qafuur raxiim marka nebiguna marka taasoo kale ayuu sameeyeyo ilaahay buu baryayo in tucadibhum ee haadihi اlumma ummaddan ilaahayow haddaad cadaabtid fainahum cibaaduka addoommadaadii wey wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftid oo waxa weeya dunuubta ay samaynayaan aad u dhaaftidna fainaka anta alcasiizu alxakiim adiga ayaa waxaa tahay mid casiiza oo aan laga qaalib noqon casiiz waa midka awooddiisa aan cidina ka qaalib noqon lahu lciza leh wey ilaahayna waa casiiz cid ka qaalib noqotona ma jiro alxakiimna waa alxakiim ee yadacu alashyaaa fii mawdicah mid walba booskiisii wax walba dhigay xikma bihaa yarkacu waa ku rukuucaaye wa bihaa yasjudu waa ku sujuudaaye wa bihaa yadcu waa ku ducaysanaaye allahu akbar afkaba kama qaadayn falamaa asbaxa markuu waa bariistay qaala lahu abu darri alkhafaariy saxaabigii jaliilka ayaa waxa uu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow maa zilta rasuulki ilaahayow yaa rasuul allahi buu yidhi muxuu idin qaran karaa maa zilta mise zilta ha maa zilta sax ha maada maa zilta taqra'u kama aad zuulin inaad akhriyaysid haadihi alaaya aayaddan xataa asbaxta ilaa aad waa bariisatay tarkacu biha waad ku rukuucaysay watasjudu biha waad ku sujuudaysay watadcuu biha waadna ku ducaysanaysay waqad callamaka allaahu ilaahayna waa ku baray alqur'aana kullahu qur-aankao dhanna ilaahay waa ku baray low facala haadaa bacdunaa haddii qaarkaya samayn lahaayeen lawajadnaa calayh wejdiga halkan waxa laga wadaa macnaha waanu la yaab lahayn ama waa u caroon lahayn waxaan o lahayn muxuu saa u samaynay wajada calayhi ee wuu carooday marka maxaad rasuulka ilaahay oo arrintan maxay tahay qaala waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa innii sa'altu rabbii caza wajalla ilaahay baan weydiistay ashafaaca shafaacadaan weydiistay liummatii ummaddayda inaan u shafaaco qaado fa acdaaniihaa waa i siiyey wa hiya naa'ilatun waxayna gaaraysaa in shaa allahu haddii alla idmo waxay gaari doontaa liman ruuxi laa yushriku billaahi shay-an aan ilaahay shirki u samaynin ay wakhtiga uu dhimanaayo isagoo shirki samaynaaya aan dhiman waka imaamu nasaa'i iyo ibnu khusayma ayaa warinaaya wa axmed iyo ibnu nasar na waa warinaya xaakimna waa wariye wa saxaaxu alxaakim waafaqahu dahabiy halkaana waxa weeye marka waxay noo caddaatay nabiga calayhi sala salaam hameenkaasoo dhan aayaddaasuu celcelinaayey waayo ashafaaca ayuu ilaahay ka baryahay shafaacadiina waa la siiyey oo shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam halkan waxa uu ku sheegay inay gaarayso shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii dhinta isagoo aan shirki samaynayn qofkii shirki inta sameeyey ka toobad keenay waa gaaraysa laakiin qofka marka uu dhimanaayo aan shirki ku dhimano shirkigana waad ogtihin ikhwaani fillah nebiga wuxuu yidhi inahu akhfaa aad buu u qarsoodu badan yahay akhwafu maa akhaafu calaykum ashirk alasqar weyba ka dhuumanaayo ilaa ay waxa weeye lagu tilmaamay inuu ka qarsoodi badan yahay namlatan sawdaa calaa sakhratin sammaa fi laylatin dulma ayay yidhahdeen wuxuu ka soo dhuumasho badan yahay quraanjo madow oo hameen mugdiya ku dul socota dhagax mug dhagax madow dusha ya arkaayo dhagax madow quraanjo yaroo madowoo la dul saaray hameen bar mugdiya haddii lagu yidhaahda ka soo qaba maad u jeedaa looma jeedo shirkigu saasuu ka soo qarsooday badan yahay waa waa inaad cilmi u yeelato cilmigii bara horta may waa fududda waxa uu yidhi xudayfa kaanuu yas'aluuna annaasa kaanuu yas'aluuna rasuula اllahi sal l slam alkhayr nebiga waxay weydiin jireen khayrka saxaabadu wa kuntu as'aluhu can اshari anuu sharkaan weydiin jira oo maxaad u samaynaysaa baa la yidhi makhaafata an yudrikanii inuu isoo halo ilaah ka cabsanaayo shar shaacir kalena waa tuu lahaa caraftu shara laa lisharin walaakin liatawaqiih sharkii baan bartay buu yidhi uma baran inaan shar rabo laakiin si aan isaga ilaaliyo see marka shirkiga lasee ilaaliya barahee cilmi baa loo yeeshaa shirkiga tawxiidka haddaad baratid oo kutubu tawxiid akhrisatid shirkigii waa wixii ka soo horjeedoo bannaankaad ka maraysa cibaad oo dhan baa lagu yidhi ilaahay baa iska leh duca ilaahay baa iska leh hee weli fulaan baryi maysid marka haddaa weli fulaan baridid waa shirki soo maaha waka marka yucrafu shayu bididdihi marka waxaa la bartaa tawxiidka iyo caqiidada sunnaha ah markaasaad waxaa baranaysaa shirkigiioo dhan waa iska ilaalinaysaa marka waka haddaad markay akhrisatid kutubulcaqiida aad si fiican u fahamtid shirki bannaan baa kala maraysa waadix soo maa marka waa fudud yahayo waa la baran kara waka saasaa marka la isaga ilaaliyaa sidaa daraaddeed ayay saxaabadii iska ilaaliyeen maadaama ay waxa weeye caqiidadii iyo tawxiidkii wixii ilaahay leeyahay bay garteen iyo wixii nebigu leeyahay iyo wixii awliyada iyo culummadu leedahay culummada iyo awliyadu ixtiraam bay leeyihin nebiga calayhi salaatu wasalaamna itibaac buu leeyahay ilaahayna ikhlaas iyo wuxuu leeyahay cibaado saddexdaa ha isku khaldin marka waadix soo maa saddexdaa waa inaynu kala saarno marka saas wey marka taana way gaaraysaa oo taasi maxay khilaafsan tahay caqiidat alkhawaarij khawaarij maxay qabaan qof shirki sameeyey oo kabiiro ku dhacay marba hadduu kabiiro ku dhacay khalaas iyagu shafaacadooda ma ogola waxay leeyahay qof naar galay kaba soo bixi mayada oo marka lagu leeyahay wahiya naa'ilatun shafaacadu waa qaybsantaa oo shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam saddexda uu gaarka u leeyahay lixdaa shafaacada loo qaybiyaa culamada qaarna sideed bay u qaybiyaan ibnuqayim iyo marka marka la qaybinaayo saddex nebigaa gaar u leh inta kalena wuxuu la wadaagaa malaa'igta iyo nebiyada kale iyo mu'miniinta saddex isagaa gaar u lahoo waxa weeye ashafaacatu alcudma waa midda mowqifka lagu kala dareerinayo dadka mid kalena gaar buu uleeyahayo dad ay u waajibtay inay naarta galaan buu ilaahay baryayaa in laga daayo oo jannada la geeyo waa laga aqbalay ma ujeedaa iyo waxa weeye shafaacada rafcu darajaad iyo jannada dhexdeeda iyo taasna isagaa nebiga hay marka laakiin middaan dadka naarta galay laga soo saaraayo nebiga iyo mu'miniinta iyo malaa'igta iyo nebiyadii kale iyo waa la wadaagaa marka waa laga soo saaraayo dhan galay marka laakiin khawaarij waxay yidhahdeen qof naar galay laga soo saari maayo waana khaldan yihiinoo nusuusta waa khilaafeen marka aynu ku dadaalno weliba waxyaalaha nebiga shafaacadiisa lagu hanta waxaa ka mid a oo lagu helo wasiilada in ilaahay looga baryo oo marka la addimo ducadaada akhrida allahuma rabba hadi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamedan alwasiila walfadiila wabcahu maqaama maxmuudah alladii wacadta ha ku darin inaka laa tukhlifu almiicaad qaybtaa dambe inaka laa tukhlifu almiicaad waa riwaaya daciifa wey waa runo ilaahay kama baxo ballanta laakiin xadiidka kuma jirto waadix soo maa taasna qofkii laazima shafaacadiina waa gaaritaa buy nabiga calayi slam insha allah kutub alcaqiidaynu ku arki doonaa baabu shafaaca waxa way gaari doona insha allah wa qaala waxa uu yidhi shiikhu waxa uu yidhi wa qaala rajulu nin baa waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay inna lii jaaran deris baan leeyahay yaquumu leyla hameenkiibuu istaagaa walaa yaqra'u mana akhriyo ilaa qul huwa allaahu axad hameenkii oo dhan qul huwa allaahu axad buu ku tukadaa ha dadka qaar baa ku ohanaya maxaan salaatulila tukadaa qur-aankii ma xifdisaniye qul huwa allah soo ma xifdisani ku tuka qul huwa allah qul huwa allaahu axad buu hameenkii o dhan ku tukanaya ninkaasi kama siyaadinaynin yuradiduhaa waa celcelinaaye walaa yaziidu calayha mana ziyaadinaynin kaannahu marka waxaad moodaa ninkan ka soo warinaya arrintan yuqaliluhaa inuu yaraystay oo leeyahay muxuu suuradan yartaa caawada u celcelinayaa mu qur-aanka kala akhriyo faqaala nabiyu sala allah ala slam nebigu waxa uu yidhi waaladii nafsii biyadihi ilaahaygii waxaan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku jirto ay markuu doono idilaaye markuu doono noolaynayaan ku dhaartaye hee inahaa la tacdilu waxay u dhigantaa ulu alqur'aan qur-aanka saddex meelood markii loo dhigo meel bay u dhigantaa wallaahu akbar hal mar haddaad qul huwa allaahu akridin waxay u dhigantaa qur-aanka saddex meeloodoo meel saddex jeer markaa akhridna qur-aankii dhan waa dhammaystay soo ma ajarkii qur-aanka aad ka helahayd oo dhan baa lagu qoray ya saddex jeer haddaa akridin qur-aanka ajarkiisii waa haysataa laakiin qur-aankii kalada baro liannahu xadiidka soo socda baad ku hungoobaysaa haddaad qulwallaha keliya taagnaatid marka xadiidka soo socdaa waa inaad dheg inaad ku talageshid inaadan mangoobin laakiin ajar badan waa helaysaa haddii aad qulwallihiiba saas u celcelisid waka marka nebigu wuxuu yidhi waxay u dhigantaa ulu alqur'aan qur-aanka saddex meelood markii loo dhigo ayay meel u dhigantaa imaamu axmed baa wariyey iyo imaamu albukhaari waa xadiidkaas saxiixa salaatulwitri salaada witriga ah waa salaaddii toddobaad witriga waxaa loo jeedaa halkan saddexda ragcadoodoo ugu dambeeya ayaa la yidhaahda witr marka saddexdaa ragcadood weeye hadda wax laga hadlayo salaatuleylna waxaa la yidhahdaa sideedda hore nebiguna koob iyo toban ragcadood ayuuna ka badin jirin sida haalibkaa waynu arki doonnaa laba ragcadood baa mar ka dambaysay laakiin haalibku waa koob iyo toban ragcadood marka sideedda horeoo labalabada ah salaatuleyl baa la yidhahdaa taraawiix waa la yidhaahdaa tahajud waa la yidhaahdaa qiyaamuleil waa la yidhahdaa intuba waa isku mid wa laba salaadood ma kala ah oo dad badan baa ramadaanka ku weydiinaya taraawiixdii haddaan tukado haddana tahajud ma tukan karaa war waa hal salaad oo midba xili la tukado haddaad gelinka hore tukatid taraawiix baa la yihahda hadaad gelinka dambe tukatid tahajud baa la yihahda hal salaad wey ee laba salaadood maa marka witrigana balqaadku u tukan jiray haddaynu aragnay qiraa'o dheer inuu ku tukan jiray salaatuleylkii witrigana muxuu samayn jiray wa kaana sala allahu alay slam yaqra'u waa akhrin jiray fi rakcati اluulaa sabbix isma rabbika alaclaa ayuu akhrin jiray ragcadda hore barahe wiilasha aawe macalin cabdiraxmaan mada waa in la baraa wiilasha markaa hadda ugu dhegeysan taraawiixdo waa in joogto inay ka dhigaan manaa sunihii yaan mar walba laga tegi manaa marmar kale wax kale ha ku tujiyeen laakiin mar sabixisna rabbika laclaa ragcadda labaad qol yaa kaafiruun ragcadda saddexaad qul wallahu axad sidaa weeye sida sunnaha haalibka nabiga ahayd calayhi isalaatu wasalaam laakiin way dhici jirtay inuu qur-aan kalena ku tukan jiray saynu arkayno laakiin haalibka saasay ahayd marka waxa uu yidhi shiikhu raximah llahu tacaala ragcadda hore wuxuu ku tukan jiray sabbix isma rabbika alaclaa wafi aaniya qul yaa ayuha alkaafiruun wafi athaalia qul huwa allahu axad ayuu ku tukan jiray soo ma jeedaa marka sidaa weeye sida sunnaha ah oo wanaagsan in lagu dadaalo imaamu waxaa warinaya laba imaamu nasaa-i iyo xaakim iyo wasaxaahu waana saxiix waxaa dhici jirtay marka wa kaana yudiifu ilayha ay ragcadda dambe ilayha waxaad u celinaysaa ragcadda dambe macnaha ragcaddan dambe qul huwa allahu axad markuu akriyo mararka qaarkood wuxuu ku dari jiray axyaanan qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi annaas waa ragcadda ugu dambaysa ujeeda marka ragcadda dambe mararka qaarkood nebiga calayhi salatu salaam saddexdaas suuradood oo mucawadateenka la yidhaahdo ayuu ku akrin jiray waka imaamu tirmidi iyaa warina waxay saxiixa waay wa maratan mar baa waxaa dhacday marka nebiga calayhi salaatu wasalaam qara'a inuu akhriyey fi ragcati alwitri witriga inuu ku akhriyey bimi'ati aaya boqol aayadood oo min suurati nisa ka mid a marka waa bannaan tahay oo waxa weeye suuradaha kalena marmar in lagu akhriyo way bannaan tahay oo khalad ma aha in la sameeyo laakiin in marna saala sa marna saala sameeyo ee aan mar walba laga tegin xadiidkaasna waxaa warinaya imaamu nasaa'i iyo imaamu axmed iyo bisanadin saxiix biyo sheekh albani raximah allah tacala halkaan marka arrin buu keenay sida khaalibka a nebiga koob iyo tobankaa ragcadood buu tukan jira mar baa waxaa dhacday inuu laba ragcadood ka dambaysiiyo witrigu baa marmar dhacday bal aynu fiirina marka wuxuu yidhi wa ama rakcataani labada ragcadood oo bacda alwitri witriga ka dambaysay halkaa shiiku tacliiq buu kuu qabto waxa uu ku yidhi labadaa ragcadood abata haatayni ragcatayni labadan ragcadood ragcataani waa sugnaadeen fii saxiixi muslim imaamu muslim baa wariyey wa kayruhu waxayna ka hor imaanayaan qowlka uu nebigu uu yidhi ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra witr ka dhiga ha buu ka hor imaanaya leanna nebigu wuxuuna amray salaatuleylka aakhirka in witr laga dhigo halkaana waxaa dhacday nebigu witrigii markuu tukaday ayuu laba ragcadood tukaday oo ka dambaysay see la ysku waafajinaya culummada waxa weeye khilaaf badan baa ku dhacayo qaar waxay yidhaahdeen raawiga akhriday waa labadii ragcadood oo salaada subax maya ma aha labadan ragcadood salaada subax sheikh albaani marka muddo badan baan ka tawaqufay buu yidhi kabacdi baan haddana waxaan helay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo amrayba in laba ragcadood witriga laga dambaysiiyo mararka qaarka maxaa markaas ay arrintii noqotay waxay isku waafaqdeen marka arrintaani waa sunna marmar ah axyaanan wey ma aha in la joogtaynayo mafhuumata ikhwaan waa sunno weeye axyaan ah oo waxba u dhimi mayso fa kaana yaqra'u fiihimaa labadaa ragcadood wuxuu ku akrin jiray idaa zilzilat اlardu zilzaalaha waxa weeye suuraddaas ayuu ragcad ku akrin jiray ragcadda dambena qul yaa ayuha alkaafiruun labadaa ragcadoodna waa sugan tahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka sugnaa marka wuxuu ku akhrin jiray labadaa suuradood ayuu iyagana ku akhrin jiray waa ka salaatuljumca waa salaada sideedaad jumcadana sidee loo akhrin jiray wa kaana sala allahu alay slam yaqra'u waa akhrin jiray axyaanan fi ragcati aluulaa ragcadda hore fii suurati aljumuca ka hadli mayna salaadii subax oo jumcada waxaan ka hadlaynaa maalinta jumcada baan ka hadlay weeye salaadaan suuratu jumca ayuu akrin jiray waka way gaaban tahay koy toban aayaduna wa fii ukhraa ragcadda dambena idaa jaa'aka almunaafiquun ayuu akhrin jiray mararka qaarkood wa taaratan wuxuu akhrin jiray yaqra'u wuxuu akhrin jiray bedelaha ay munaafiquun bedelkeedu wuxuu akhrin jiray hal ataaka xadiidu lgaashiya bedel ayuu akhrin jiray intuu akhriyo jumca ayuu halataan akhrin jiray wa axyaanan mararka qaarkoodna yaqra'u fi luulaa sabixisma rabbika laclaa buu akhrin jiray wa fi aaniya halataaka xadiidu lgaashiya axaadiitaas o dhanna waa xadiitaa wada saxiixa shiiku hoos kuugu wada caddaynaayo oo waxa weeye muslim iyo keyrkiiba iyo kulli ay werinayaano wada saxiixa halkaa marka waxaa kuu bannaan inaad waxa weeye ku akhriid sidaa u akriyo qayrkeedna waa la akrin karaayo laa xaraj wax dhibaata ma salaat lciidayn ama salaada ciidda wa kaana sal la al slam yaqra'u uu akrin jiray axyaanan fi luulaa midoo hore sabix isma rabbika laclaa ayuu akrin jiray tan dambana hal ataaka xadiiu lqaashi ayuu akrin jiray wa ha maya halkaan tacriiq baan ka tegey maya waa waa inoo soo socotaa waxa weeye waa salaat ljanaat marka salaada ciidaynka mar wuxuu akrin jiray hal ataak sabixisma rabbika laclaa buu akrin jiray haddana markaasu wuxuu akrin jiray hal ataaka xadiiu lqaashi marna wuxuu akrin jiray ragcadda hore qaaf waalqur'aan almajiid ragcadda dambana iqtarabat isaaca iyaduna nebiga labadaa qaybood baa ka sugnaaday waka marka haddii aad dadkii iska dhibsanayaanna dee labadaas suuradood gaagaaban sabixisma iyo sida hadda loo badan yahay haddii dadkii maaragtay marka ay dhib lahaynna ha loo dheereeyo qaaf iyo maaragtay ikhtarabat isaaca iyo baa lagu akrinaya salaat ljanaasa waa salaada tobnaad qaabka loo akrinaayo wasunnatu buu yidhi shiikhu an yuqra'a in la akriyo weeye fiihaa salaada janaasada he iyadu laba ragcadood male waa hal ragcade ha ragcad ma waa taagni keliya soo ma iyadu laa sujuuda walaa rukuuca walaa ragcateen bifaatixati alkitaab buu akrin jiray wa suura iyo suurad markaasuu shiikhu tacriiqiyo wuxuu yidhi halkan in faatixada keliya lagu gaabsado haadaa qowl alimaam shaafici imaamu shaafici ayaa ku tegey faatixada keliya in la akriyo wa axmed baa ku tegey wa isxaaq baa ku tegey